asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtada maanta ee aynu hadba wixii inoo soo qabsooma ka soo dhex qabanno afkeenna hooyo waana mid u baahan in wax badan laga fahmo inta badanna innaga dhibkayna haysta haddaan soomaali nahay wax walbao inoo duuduuban yihiin ribaa laga hadlaya ribaynu la kor fadhinaa wan baa laga hadlay wankii baan dul fadhinaa lax baa laga hadlay lax baan ag taagannahay hal baa laga hadlay hashii baan eryeynaa libaax baa laga hadlay isagii baan yur leenahay dhurwaa baa laga hadlay waan ku caayaynaa ujeedooyinkuse intaa waa ka ballaadhan yihiin saaad u ogtihiinba afkan soomaaligii waxaad moodaa inuu yahay af dawlad ah oo u dhisan sida dawladdii oo kaleento markaas lagu leeyahay af dawlad ah dawladdu dee waxay leedahay waaxyo fara badan oo ummadda oo dhan ayaa loo baahan yahay inay u shaqayso inay u shaqayso ma ahan weliba inay qanciso inay qanciso ma ahan weliba inay tilmaamo u muujiso weliba inay u muujiso ma ahan cid walba inay ka dhex muuqato saas ayaa laga rabaa dawladda marka lagu leeyahay waxan waa dawlad haddii eebayd mahaya marka afkeenna hooyo waa nooc dawlad ka mid ah isaga ayaa ka sarreeyaba dawladaha caalamka in dawlado badan oo laga yaabo inay boqol wadan ka badan yihiin ama labo boqol oo dal ka badan yihiin af soomaaliga ayaa ka sarreeya waa markaan si dhab u hadlayo wuxuu kaga sarreeyaa tilmaamaha uu bixiyo iyo qiyaasaha cajiibka ee ku duugan iyo sida dadkiisa uu baraarujiyo iyo digniinaha uu bixiyo ayaa ahayn kuwa la gaari karo waxaad arkaysaa ummado fara badan oo xigmad ba lahayn oo haddana waxoodii ilaashaday laakiin inagu inagoo xigmad leh wayba inooga dartay baan u malaynhayaa baasha soomaalidaba maaragtay wax derderayba waxaan u malayn inay tahay murtidaas haddii eebayd mahayo marka mideennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkaas caalamigaa middood taasoo ah kuwii maaragtay haddii eebayd mahayo muhiimka ahaa waxaa jiray baa la yidhi nin ayaa jiray ninkaas wuxuu ahaa nin aad iyo aad isu macaashiyo ismacaashintu waxa weeye qofku inuu isu bogo hadduu qofku isu bogona waa arrin dhibaatadeeda leh haddaad isu bogto oo aad noqoto midka dadka ugu aqliga badan midka ugu geesisan midka ugu xooga badan midka ugu sharafta badan aduu haddaad noqoto dee dhaandhaan baad noqonaysaa dadkana waad ka dhex baxaysaa saas ayay u badan tahay waana arrin xaqiiqa ahoo maaragtay afkeenna hooyo ayaa inoo sheegay nin ayaa markaa yaa isu bogay aad iyo aad ayuu isugu bogay markuu isu bogay waxay gaadhay cid walba inuu yasoo dhaliil u yeelo haddaba waa cid walba ummadoo dhanba inuu dhaliil u yeelo haddii eebayd mahayo uu dhaliilo waaweyn uu u geysto dadkoo dhan oo u dhaliilo dhaliilsha ayaa laba u qaybsantaa dhaliil wax toosinaysaa oo digniinoo wax ku baraysaa iyo dhaliil haddii eebayd mahayo isla weyne ah oo kibir iyo isla weyni ku jirto oo meel iska fadhida labadaasay dhaliilsha u qaybsantaa dhaliilsha marka wax toosinaysaay ceeb ma aha waana lays dhaliili karaa oo aad iyo aad dhaliilsha noocaasi waa baraarujin baa la dhahaayo waa mid aan u baahannahay innaga lafteennu inaan isbaraarujinno oo aan dhahno qof hebel wax ma qaban hayo hala bedelo ruux wax qaban kara hala keeno wax waxtaraan u baahannahay wax soo saar baan u baahannahay sida inaan iska bedelaan u baahannahay inaan dhaqanka ilaashanaan u baahannahay inaan diinta ku dhaqanaan u baahannahay inaan hiddaha saxnaan u baahannahay taas waa dhaliil maaragtay istoosin ah oo dadka maaragtay geeska lagu gelin karo laakiin hadday intaa dhaafto oy huuhaa iyo isla weyni tagto waxaan dhihi karnaa maaragtay waa dhibaato kale ninkaas isagii marka aad iyo aad nin ismacaashiyey buu ahaa oo dadkoo ka dhan ka dhex baxay nin bay sheekaysteen ninkii markay sheekaysteen buu dadkii o dhan buu yasay markuu dadkii o dhan yasay ee u arkay ninku inuu dadkii o dhan yasahay iyo wax makuu sheega aniyo adiga adiga horta wax makuu sheega markaasuu yidhi haa wax ii sheeg haddaad wax ii sheegi maxaad ii sheegi aniga dadkii jiro dhan ba wax ii sheegi waaye haddaan wax kuu sheegayaye ma iga qaadanaysa war waxba kaa qaadan mayno bal adigu waxaa u dhawiye iska hadal markaasuu yidhi hadlay dhegeyso caqligaagoo bata macriifadaadu yareeyaa caqligaagoo bataa macriifadaada ayuu yareeyaa buu ku yidhi taasoo noqotay xubin murtiyeed dadban oo lix afla ah xitaan midanu ma aha xitaa laba afla ma aha waxaa la dhihi karaa waa xubin murtiyeed ilaa iyo lix afla waxaa lagu yidhi caqligaagoo yaraada macrifadaada ayuu yareeyaa xitaa way noqon kartaa caqli yaraanba dadkao dhan isugu dhacaysaan bay noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa caqligaagoo bataa aqoontaaduu yareeyaa wax walba inaad taqaanaad ismoodaa waxay kaloo noqon kartaa doqonno waxyaalo badan ayay geli kartaa oo xubintan loo turjuban karo mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maantana idamka eebe waxaan dhahaynaa waxaa la yidhi dheefi dhaban bay ku taallaa dheefi dhaban bay ku taallaa